haatana muqdisho macallimiinta xidhiirhka kubadda cagta ee soomaaliya ayaa garoomada magaalada muqdisho ka dhex wada xulashada ciyaartooy cusub oo lagu biiriyo xulka toddobiyo toban jirada soomaaliya oo bisha abril ee sanadka soo socda ka qaybgeli doona tartanka labaiyo toban dal oo afrikaana faahfaahinta warbixintaasi waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaha v o a xasan kaafi qoyste macali nuur maxamed amiin oo ah tababarihii xulka qaranka tobaniyo toddoba jirada soomaaliya sanadkan kula soo guulaystay koobka bariga iyo bartamaha afrika ayaa ka mida tababarayaashaasi xulanaya ciyaartoyda awoodda leh ee loo qaadan karo xulka qaranka tababaraha ayaa kula kulmay garoonka muxudiin tartaraya oo ku yaala degmada daynile ee gobolka banaadir isagoo xilligaasina ka soo qayb galay tartan kubadda cagta oo loo furay dhallinyaro ka socotay qaar ka mida degmooyinka gobolka banaadir u nimid meeshaan kow casuumad aan ka helnay iskutaga ururka labaiyo tobanka kooxood akademiska ayaa casuumaddan na casuumay inay maarata aan u daafurno tartanka aniga iyo macalinkayga ku-xigeenka walaalkay maxamed bashar cali alxamdulilaah iyo madax kale aan meeshaan la kulanno oo macalinka qaranka komadiyaha isagana walaalkay maalintare iyo maamulka jubba oo ayagana maarataa meeshaan lagu casuumay alxamdulilah ujeedkeen wuxuu ahaa horta inaan daafurno maxaa la yidhahdaa casuumadaas tartanka ah nimankan hadda tartanka dheelaya galad waxaan ka aragnaa ciyaartooy fara badan oo kuarti leh oo daayar marka aniga waxaan leeyahay marka hore aan lagu hambalyahayaa dadaalka iyo wixii wanaagsanaan ay sameeyeen macallimiinta akademiska waa wax fiican shaqo fiican waxaan leeyahay ku dhiirinaada horena soo wada maanta maalinaan ahayn cayaartooy fara badan oo fiicanoo quality leh oo waddanka wax u tiraayo ilaa iyo si yar u dheheli kara ayaa la heli karaa insha allah raadka ugu bilowday tartanka hadda aniga walaalkay maxamed aan ka qayb galnay oo sakaafa anti seventiinka ahay oo etoobiya alxamdulilah oo ilahi nagu soo guulaysiiyey waa waxa aan ku guulaysana waa tartamadii iskuulaadka hal cayaartooy keliya maane inta kale oo inta dheeshay inta benjiga ah hal cayaartooy cabdixafiid maane inta kale ninaan iskool aniga ninkaan gacanteena ku soo holna ma jiro macali nuur amiin ayaa sidoo kale ii sheegay in sababta ay garoomada kubadda cagta u booqanayaan ay ugu weyn tahay in la helo ciyaartooy taya sare leh oo lagu soo biiriyo xulka tobaniyo toddoba jirada kubadda cagta kuwaasoo bisha abriil ee sanadka soo socda dalka aljeeriya uga qaybgeli doona tartan halkaasi ka dhici doona garoomada ugu wanaanba tartamada aan u tagayno aan u daawanayno waa in laga helaa kuwaan hadda koobka soo qaaday kuwa lamida oo ayaga laftooda oo beritoo la bedeli karo tartanka aan ka qaybgeli doono waxay tahay tartan liraaivacon oo ah kaaf loogu gudbay laba iyo toban wadan oo afrikaan aan isugu soo hirnay ayada nafteeda jegadaas waa jegaan weligeed la tegay kontii saddexdii ilaa had waa hambalyo kale oo labaad oo taariikhiya ah oo waddanka u soo hoyatay waa marka koowaada laga qayb galo arjersoo ka dhacaya hadduu ilaakanada abriil waaye ilaa idinkaas marka hadda waxaan rabnaa inaan sii diyaarino wixii aan heesano iyo wixii kale aan isleenaha allelehe plus h aa lagu tegayaa aan sii diyaariyoyno sidaan maarata ugu qayb galnay aniga walaalkay maxamed bashiir insha allahu tacaala matalaanka ilahi waxaan ka rajaa
macallimiinta garoomada magaalada muqdisho ciyaartooyda ka dhex xulanaya ayaa waxaa ka mid ah cabdiraxmaan macalin axmed oo loo yaqaano macalin taree tartankan waxaa loo qabtay labayo toban akademi oo midoobay oo tartan ayaga ay qabsanayaan annagoo aseed federation somali football federation ka soconno oo madaxa macalimiinta qaranka iyo qaybta farsamada horumarinta kubadda cagta technical team ayaan meesha isugu nimiday si aan annaguna qayb uga noqonno maadaama ayagunana yihiin baartina nala yihiin sidaad la socotaan soomaaliya xiriirka somal kubadda cagta wuxuu u taagan yahay horumarinta kubadda cagta especially soo dhisitaanka sida hadda tartamadii hore iyo kuwan hadda socda baad arkayseen in laga kubadda cagta hoos laga soo bilaabo ay waajib tahay sidaas daraaddeed annagoo taas ka duulaynaan u nimiday inaan kormeerno la soconno maadaama ay xiriir nala leeyihiin annaguna aanu la soconno aan wixii dhow aan ku taageeri karno ku taageerno at the same time haddii ay jaanis u helaan ciyaartooy kamid quality oo ay talentiskooda skillskooda ay kusoo baxaan ay national team ay kamid noqdaan wherever age ka soo noqdaan because qaranku wuxuu leeyahay different age under 15 under 17 under 18 under so by time aad tartan walbo la qabanaya inaan gobjoog u noqono si haddii loo helayo ciyaartooy aan meeshaas uga helnaa gudoomiyaha midooda akadeemiyada soomaaliya cabdisalaan cabdulaahi joosey oo tartankan soo qabaqaabiyey ayaa ugu dambayntii ka warbixiyey muhiimadda tartankani u leeyahay ciyaartoyda da'yarta ah tartankan waxaan u soo aawinay inaan ku tartan siino ciyaartooyda da'yarta rabaanna inaan ilaahay biri ay u gudbaan marxalada kale hadda ay ku jiraan akademi hadda kamid yihiin birine waxay rabaan inay noqdaan qeybaha kala duwan ee kubadda cagta saan u aragno una tartamaan xirfadooda aan ugu talagalna tartankan waa tahay meeqa kooxooda ka soo qaybgashay walaa tartankan waxaa ka soo qayb gashay labiyo toban akademi labiyo toban akademi oo ka socoto gobolka banaadir kanada socdaanne labiyo toban degmo marka tartankane waxaan ugu talagalnay inay ciyaartooda ay ku tartamaan kuna soo bandhigaan xirfadooda waxaana rabnaa in sannadaha soo aadan aan ka ballaarino intii hadda ee tahay aan gaarsiino ilaa dhowr iyo toban akademi hadda waxaan aragnay in labiyo toban akademi shuruudaha soo buuxiyeen brograamkooda iyo jadwalkooda inuu saaxan yahay saasaan tartanka ugu qabanay tartankaana waa tartanka ugu horeeyey oo horyaal ah oo ka dhici doona caasimada oo ka furma xasan kaafi qoyste v o a muqdisho